muruqmaalatada ku shaqaysata fartamada gacanta ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey shaqada ay u hayaan bulshada waxayna sheegeen in ay sameeyaan agab kala duwan oo loo adeegsado beeraha iyo guryaha magaceyga waa cabdiqaadir axmed maxamed farsamadan waxaa kusoo biiray waa labada kun iyo toban iyo labada kun iyo labaatanka aan soo gelay marka saddex sanaan ku jiraa waxaan sameynaa burjikooyinka kenyaatiga iyo waxyaaba bulshada u baahan yihiin sida oo burjikooyinkan ku wareey baadiyaasha qaataan iyo kuwa kenyaatiga iyo taawada oo sambuuska lagu dogoo kale kabaabaha beeraha oo kale dubladaha shidaal oo kale yaambooyinka misaaraha kulli waa sameynaa wixii bulshada u baahan yihiin waan sameynaa ubaahin waan ka gadnaa waana la ka iibsada ahaa dhifdhif marba badanaa waxaa dadka gata waxaawaye baadiyaasha dadkaas hanuun wax qaataan badan yihin ha kuwa magaalka waa ku kuwa magaalka waxaawaye kuwa markii digsiyaashii abriiq loo sameynaayo iyo mindida daabka iyo waxaas camal wallaahi badanaa tumaal tumaal laakiin nagama maarmaan ayaka wax walba inoo keenaan waan u sameynaa kuwa dad qaar waana ammaanaa kuwa dad qaarna waa tumaalena dhahanba bulshada ayakoo inkastoo nagu tiirsan waxyaabaha ay jecel inaan u sameyno marna na dhahayaan liidayaan tumaal inasa dhahayan wallaahi dowladda waxaan ka codsanaynaa inayna garab qabtaan wax walbaa u baahna ina siiyaan mashiino aan ku shaqaysta ina siiyaan sida shaltiriish oo kale moolo oo kale wax qalab aan ku shaqaysana aniga xoogsataa iskana anaa waxa qalab aan ku shaqaysana dee helleena alxamdulilah
magacee siidii maxamed abdi waa leedhahaa farsamada waxaan sameynaa burjigooyinka iyo kabaabooyinka iyo badiilaha iyo misaarahaan sameynaa ku dhanqanta magaalada kismaayo waxaan rabnaa inaa qalabna siiso aan ku shaqaysano dhallinyaradan oo ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa codsaday in laga taageero agabkii ay ku shaqaysan lahayeen si ay usii horumariyaan xirfadooda la xidhiirta farsamada gacanta